amniga dalka waxaanu u tagnay oo waraysi la qaadanay oo waraysanay oo tawasiinay gudoomiyada hore ee cabdijamal maxamed galan wuxuu naga qaatay wax allaale wixii ay ku taliyaan odayaasha oqaasha madaxweynaha shimada dhammaantood waxa ay ku taliyaan oo wanaaga inay qaadanayaan dabeedna waxaa la yiri waa inad meelaha wadada oo ummaddu marayso ka fogaataan dadkaanna halkaasna ku sugtaaneen halka iyo wadahadalka waxaa qabanaysa wixii ayadun aan xaq lahayn inaad qabataan oo sheegtaanina magriga ka yeerayo wixii saxa oo aad la timaadaanina dee waxa weeye waa laydinka banxinaya waa laga hadlaya wixii la fulin karana waa lagu fulaya wixii kale toode waxa weeye dee waa la fulinaya noqonaysaa taasaa la isku afgarana insha allah waa garta marka gudoomiyihii hore ee gobolka bari muxuu idiin sheegay in isagu uu tabanayo ama uu socdo ujeedkiisa ugu weyn inuu yahay
anaga wuxuu noo sheegay waxaan ka soo guuray deegaan waxaa lagu soo guuray deegaan labada deegaanna waa isku mid wax colaada iyo wax dhiban iyo wax maaragta barabare maanu socdana ma jirto intaa keliya waa soo guuray deegaankaa soo gaaray meelaha degaya xaafad iyo xawaalkeeda aad buu yiri wuxuu noo sheegay in intaa keliya ugu soo guuray wax dhiba iyo wax barabareena maanu u socdo waa garta laakiin ciidamo badan ayaa jira oo la socda oo laleeyahay meelo kala duwan ayay tageen isagoo qaybo kamid a warbaahinta la hadeen waxa uu sheegay inuu jeedkiisu yahay sidii meesha uga saari lahaa madaxweynaha puntland cabduni maxamed cali gaas iyo xukuumaddiisa islamar ahaantaana uu u dhisi lahaa puntland cusub sida uu yidhi marka miyaanan muuqan in ujeedkiisa ugu weyn uu ahaa in dagaal uu dhinaca dowladda puntland uu kusoo qaado
markaan wada hadalnay awaata warkaa ma dhegaysan ah inuu dowladda waa taagaya waa la dagaalamaya dumaa cusub baan dhisaya ani horta maana dhegaysan laakiin annaga waxaan wax ka sheegi karaa wada hadalkayaga hadda aan ku wada hadalnay waxaan ka anagu ka wada hadalnay in isaga iyo cid kasta oo waxgarada ee ka shaqayso amniga unaga hoggaansan yahay wixii tala ah oo inta waxgaradkaa oo asxaabul ubulla ay soo jeediyaan uu qaato intaasaan annaga ku wada hadalnay laakiin taasana wax lagu arkaaya ma jirto waa garta marka kulamadiinan yaa qayb ka ah marka oo dhinaca siyaasiyiinta ama dhinaca dowladda oo kale dowladda ka mid ah sida wasiirka qorsheynta sharaxaad faarax waxaa ka mid ahaa wasiirka ganacsiga cabdisaar nuur cumar waxaa ka mid ahaa xildhibaan saciid shire magaalada shire maxaad gaarab waxaa ka mid ahaa beeldaadyaha guud ee beelaha oo jaamac xaji cabdullaahi intaasaa joogay hadda garow ka yimi oo arrintaa darteeda lafteeda u yimi waa garta marka dhinaca mas-uuliyiinta dowladda oo kale maxay idiin sheegeen
waxay noo sheegeen annaga kulanka xalay markaan dowladda sheegay waxaa ka soo baxay annaga kacabqaal ahaan inaan aadno gudoomiye galan iyo ciidankaa la socdo xaaladoodana soo ogaano warna ka keenno barnaamijkoodana meel kusoo ogaano inta baanu saaka qaadanay saakaan u tagnay waqti dhoobaan ka nimid arrintaan kuu sheegayaana soo baxday waa garta marka maxaad iminka idiin muuqanaya oo aad isleedihiin horumar waad ka gaarteen oo waad ku baajin kartaan in dhibaato inay timaado maxaa tallaaba oo la qaaday ilaa iyo hadda waxaanu gaaray oo hadda annaga horumar oo aanu gaaray waxaa ka mid ah in arrinta ku jirto wada hadal wada fariisi isu degjeyin wada tashi aana ku jirin xabad intaasaa noo soo baxday marka dhinaca ciidamada la sheegay in guddoomiyihii hore ee gobolka bari uu tababaro uu usoo xiray oo carmo iyagu soo gaaray maxaa taa iyada laga yidhi ciidanka dee waa idan horta si wax cad baa jira moogtahay oo loog yahay dowladda iyo ninkaani waxbay kala tabanayen waa taagugudan boosaasu waxaa ka dhacay koledi wuu ka baxay ilaa markiina kolle dee wadahadal aan natiijo weyn keenin baa jiray iyagu maanta yaa wixii talana iyagu ku taagan yahay dowladduuna uga fadhiyaa laakiin wax intaa ka baxsan ma jiraan